bismillahirrahmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarey kulanto faylaamiin fayla halka dhowaada warkahaminama idaacadda warsana qodobadaysan ka dheegi doontan haddii ilaahay yaran tunka guda jarna iyo weliba ku mida guddoomiyaga naafada ee koonfur galbeed ee soomaaliya use maamulka usoo onka baaqi inta la dhammaystira baaxadiyo qaban naafada iyaalan amuudish bambiyoodda ku dilaya deegaanka cate ee gobolka bakoola gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo arrimo siyaasadii xaafadda daarusalaam oosu ku hadli xaalada amni ee xaafadda sayti maamulka degmada jalalagsi oosu ku hadli fatahaada webiga shabeelle oosu ku jeysadi deegaanada sayti gudoomiyaga awdheegle oosu ka amuuday qaraxa kudhihi shabeellada hoose madawiine waara iyo weliba wakiilka qaramada midoobay ee james isweyn oo kulumay al-shabaab ayaa sheegtay intiyo qubsatay deegaan ston kilomitr injarta gaarisa akhbaaraadka banaanka sinhaytonamignimadan raadiyaha warsan walibaa ku mid eh cadeymaha dhaafe oo laku helay mooshinkii ilku qaadistii ee madawiinaga maraykanka ee master tarama
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hamiignimaya bahaytu arbaa kamisniya hahoyda hayta taariikhdinayadeeta afarta bili tumon i lamaad ee disembar sanadka lamadu kun tumi sagaalka intaasi weliba yohaayana qodobadii warkaana hamiignima haatana ka dhawaaday sogii oo faahfaahsan akhyaaray sidiisin warka bekadheygasan maamulka naafada ee koonfur galbeed ee soomaaliya uusan maamulka koonfur galbeed uusan ka baaqi inti la dhammaystira baahada iyo qaban naafada
sadiida disembar oo ee maalinta caalamiga ee naafada adduunka maba munaasabad lakuxusaay shalay lakuqobaday magaalada baydhabo maybanaha ku qiib galay mas-uuliyiinta wasaaradda haweenka mas-uuliyiinta wasaarado kale iyo ururka naafada koonfur galbeed soomaaliya maybana lanka tala galay in laka dhiirigeliyey dadka qabo baahiyo gaarka ee gudoomiyaha naafada koonfur galbeed soomaaliya oo waraysi siyaay warsanya sheegay in naafada koonfur galbeed iyo ubaahanyiin in iyo helaan walbarasho caafimaad iyo nololo iyo haysidaan dadka caadiga ee mayba kolley insha allahu lakama alax kuhusay aragdayada sidii naafada soomaaliyeed aragdayada daryeela lahay sidii insha allah hurdan oo sheelen deersii lahay sidii caqabadaha hursulunglunku gudbii lahay sida dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca insha allahu aragdayada aragdayada aragdayada haddii kolley weli iyo baahidiiyo gaarka khuseeyo oo arday macaawinada iyo weli lamid ah saas daraadiye maalintaas oo insha allahu maynihin hataa maalin una orodana aragdayada lanka hilmaaman doono naafiweyntan ka hisaabtamaaso guuliya iyo naytoy guul doradee laka bandhikaw marka insha allahu mayba kolley ilaahayaa mahadleen mahad celiyaane kolley maamulka koonfur galbeed iyo dhammaan hay-adaha samafalka oo iska howli ini iyo naafadan soomaaliyeed walangobadaano arday garab surumaano nheliyan dhibaatada haysata ilaahay dadku bii kora dhibaatada ilaahay dadku bii kora laakiin iyoona wali karaansho eh insha allah tumi liibta desembar sanadkii kun sagaal boqol liidin iyo lamadii yahaytii markii golo guud ee qaramada midoobe iyo aqoonsadeen sadiidii disembar iniyeeto maalinta caalamiga ee naafada adduunka iyaaliyoon amoodan shiwinbiyoodka ku dilaacay deegaanka aatee gobolka bakoola shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan iyo nin faahfaahiyaasa wararka idaacadda warsan ee ku hela hayta deegaanka caata oo ku darsan gobolka bakool ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weybayo sheega hayanaanti muddo afartii siyeedkii saacadood gudaasho iyo ilaa todoba unaga cudurka shubanbiyoodka aan ka amuudan deegaanka caata ee gobolka bakoola weyba dhimashada todobada cunaga ninhaqajey gudoomiyaga deegaanka caata dubad xasan caliya deegaankii marka waxaa ka dilaacay cudurka la yidhaahdo shuban shuban biyood waxaana ku dhacayaa hooyooyinka uurka le iyo wuxuu u badan yahay da'da yararka ee ciyaalka shanta sano ka yar hadda waxaa weeyaan xalay iyo ilaa habeen hore ilaa shalay saddexdaa cidmaal ee isku xigta toddoba qof baa wax degmada dhexdeeda ah iyo wax hadda tuulooyinka nala midka ahba toddoba qof baa ku dhimatay wax da anagu oon haysanno oo macquulana ma jiraan waxaa culays oo kale oo soo siyaaday oo hadda ay aad noo dhimaysaa ama in la badiiba aada ugu baahan dadkii eriyadan ilaa rab dhuurre ee garis weyne akabaabigooda ku jiray oo dhan waxay adoo gaarhay hadda ka hor ma jirin magaaladay wada imaadeen ayaga codkoodan dadkeedina bashiin karaa shubanka iyo daawo la-aanta iyo waxyaabaha u badan meesha ay naga imaadeenna halkaasay ahayd marka tallaalla ma jirin oo dadkaasi dad tallaal qabay muusan ahayn dhinac kaleed kuusamaga guddoomiyaha gobolka bakola cabdulaahi maxamed nuur sanka iyo weyba isu ku hadlay xaalada guud ee gobolka bakool isha gumbiyoodka ku dalaacay deegaanka caata iyo tuulooyinka kale oo hooseedawa guddoomiyaga iyo sheegeen tio jaranga dadan dhamadan iyo dad badan oo harididii cudurka shabanbiyoodka weybanuuse baaqan diray dowlada federaalka soomaaliya dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo hay-ado ku shaqeeya w arrimo bani-aadanimada intiio hangur mudanga dadkan harididii cudurka shabanbiyoodka hatimeeloominka dolan deegaanka caata may ku dilaaceen shabanbiyood ilaa hatimayna miisaago waxay dhamisay todoba qof oo shan ciyaal iyo ilama qof oo wiila dhimadeen haba yaraatee walahan gurmuday hata gurmud la tilmaamo karo majara okaysadoona ku warqabno hay-addan i c f wala ballaawasan laakiin ma dhammaystirin hay-adda kale xidig leero oo iyan local n g o e yan wala bilaawatay hatab wal gurmud ee wala jeyti markin hay-adaha samafalka guud ahaan unisef i c f xidig iyo hay-ad kasta oo dhinaca caafimaad ka qaabilsan walanka baaqanay in dadkaasaan gurmudan bini-aadanka dhamada in lahan gurmudan xaqo hay-ado samafalka hanba koolka sugun iyo dowlada federaalka iyo dowlada koonfur galbeed iyo hay-ado caalamiga oo dhinaca bini-aadanimada qaabilsan maynka baaqanay in dadkaasaan gurmudan dheera xaaladi xaalad xalas ew xaalada ku teegin bulshada ka nool deegaanka caata ee gobolka bakool ee koonfur galbeed soomaaliya oo markii horeyo ka jaran go-doon iyo haddana weybaanka darsamay oo deegaankaas ku dilaacay xanuunka cudurka shabanbiyoodka gudoomiye ku-higeenka amniga iyo arrimo siyaasadda xaafadda daarusalaam muuse ku hadli xaaladda amni ee xaafadda sayti gudoomiye ku-higeenka amniga iyo arrimo siyaasadda ee xaafadda daarusalaam ee baydhabo cabdulaahi ibraahim nuur yaa weliba uuse ku hadlaya xaalada guud ee xaafadda sayti welibanuuse sheegay intii xaafadda daarusalaam hataa amniga fayliya waana laiskahadlaayo kora use oona sheegay intii sababka amniga iyo kuloo qayb qaadana laamo amniga oo degan xaafadda sayti ee daarusalaama weliga ciidan macsanta mayb waa xaafada daarusalaam amnija ciidan faylay bulsho oo meel la dhahayso oo jeel nabadaya degan markan xaafada daarusalaam amnija eed ciidan faylay wali noola qayb qaaday laamaha amniga walibaa deganaha fog oo maybuah boolisyalata oo mahmiin iyo maalan anteedan iniyoo ka shaqeeyaan arrimaha amniga dhinaca kale gudoomiye ku-hogeenka amniga iyo arrimo siyaasada ee xaafadda sayti ee daarusalaam iyo weliba soo hadlajay sii wadada ku hadlaya waanuse baaqan diray dhammaan dadka degan xaafadda sayti intii oo gacanta isqobsadaan waana ku shaqeeyaan subabka amniga ciidan mahadsanta bulshada ka nool xaafadda daarusalaam walifa hawadan marsiyay iniyo gacmaha isqobsadaan waana ku shaqeeyaan arrimaha amniga sidii ammaan buuxda xaafada lanka helo lahaay iniyo ku shaqeeyaan oo gacmaha isqobsadaan ayaa meelaraas bulshada xaafada daarusalaam yaa in sheegay iscaawiyaan dado tabaalaysanna caawiyaan waana la shaqeeyaan waana waana haddii ilaahay rajeeya iniyo meelaraas gacmaha isqobsada doonaano oo amnigana ku shaqeey doonaan
xaafada daarusalaam iyo weliba yaa ku mid ataa xaafado ka yaala magaalada baydhaba waana geesanka jara waana xataa amniyo laiska hadlaayo kora waa sidii socdalkan dhaki gudoomiye ku-higeenka amniga iyo weliba arrimo siyaasadda ee xaafada sayti ee daarusalaam cabdulaahi ibraahim nuura maamulka degmada jallaagsay oosuna ku hadli fataxada webiga shabeelle usoo kujeysidii deegaanada sayti bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkungning haya webiga shabeelle ayaa ku fatahay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaana uu saameyn ku yeeshay dadka ku nool degmada jalalaqsi iyo tuulooyinka hoostaga gudoomiyaha degmada jalalaqsi maxamed nuur dabaashe ayaa sheegay in biyaha fatahaada webiga shabeelle ee degmada jalalaqsi ay dhibaatooyin badan u geystaan dad beeraley ah oo ku nool degmada jalalaqsi burburkaas saddexaadalo oo naf iyo maalba oo hantidii ay dadku iska lahayn ay qoraxeedka ama jiilaalka beeraha ku raadsanayn halkaa oo kale waxaasaa ka baxay sida wigoo leexdadunba taakanaalkaasaa ka baxa meeshaan culeyskaasaa ka jiro waxaan markaa codsanaynaa ama amraynaa kuwa dallafta jooga hay-adaha shuqul kale hadda kasoo qaad inay xiraan buqahan oo kaleeto si ayna dadkaana dib dambayna dhibaato u soo gaarin waxaan aad ugu codsanaynaa inay halkaan yimaadeen dadkaan hiliili ee culeeskaas ku jiro waxaan leenahay dadka deeqaha bixiyo ee runtii danee soomaaliya cid kastaba ahaadaan hadda cid kasta oo muslima oo ilaahay wax siiyey ama mataqaanaa dowladda soomaaliya ama hirshabeellaba waxaasaa ka jira degmada jalafi intaasoo matoor ahaa xuduudda aan la leenahay shabeellada dhexa ilama aan la leenahay buula burta wuxuu wiga la jeeda matoor sidaanay ku maqan yihiin hadda kii dambeena hadda saasuu ku buburo hadda halis uu ku yaalo kan salatiga sidoo kale dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ayay ugu baaqay in wax loo qabto dadka ku nool degmada jalalaqsi iyo deegaanada kale ee hoostaga dadkaan wax ku sabeeyo oo ilaah abuurta ma laha qalqal iyo walwalaan ka muujinaynaa noloshooda waxaan leenahay marka ilaahaygi subxaana watacaala deeqo gacantiisana deeqdo waxaan leenaha markaa inay madaxda dalka soomaaliya amba hirshabeelle ha noqoto amba federaalka ha noqoto amba hay-adaha lookalka amba kuwa tarasha ha noqotee in galkan laga soo gaaro dhammaan degmada jalafi laga soo gaaro dhibaato ku meel ay degmada jalaf maanta ku dhaanta ma laha anigana hadda kolley waa sii wadi doonaa sabantigaas si aan ugu sii kuurgalno meelaha u dardaran iyo seemadiisa iyo meelaha ugu roonba runtii marka waxaan ku aragnay galkaa wax qalqalkaasna geliyey oo wiigisaa u leexday galka hadda beerta ciddii tacbinaysa wataas iladii miyaa masoo awoodi hadda maanta ku samaystaan ma qabaan maalo ku guliyaan ama shaqaale ciidaas ku sare ay ku sameyn jireen ma haystaan marka waxaan leenahay degmada jallabta xaalad halisaa ka jirto in gargaar degdeg la soo gaaraan codsanayna bashir cabdul cusmaan idaacadda warsab baldune idan mahadsanta bashiir dhinay kalena akhyaare wararkan oo deerahay gobolka shabeellada hoose iyo weliba oo sheegahayana in digeega qarax kudhi meelasayti isuu ka amuday guddoomiyagii degmada awdheegle baabuurkan hoos la socday maxamed jarow waa uu soo kormari miinada jidka lakarduugow iyo meelasayti ka amooday dad kalena ka dhaawacmeen saraakiila ku mid ee maamulka gobolka shabeellada hoose iyo waliba idaacadda warsane baydhabo iyo aqiijana intii isu guddoomiyaga meelasaytii ka amuday qaraxgii meelasaytii la geliya dad kalena iyo ka dhaawacmeen waana iyo sheegeen intii baabuurka saytii guddoomiyaga suubadadiisuu ka amuuday ciidamada dowladda ee soomaaliya oo roog awdheegle yaseedii meelo qaraxga kudhi meelasayti oona baaritaaniyo ku suubiyan majarta wili idsheegati mas-uuliyaddii weerarkii laka dilay maxamed yarow guddoomiyaga degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose degmada awdheegle iyo gacanta ciidamada dowladda angale bilowkii bilisiyeedaad ee sanadkan kureed howlgal meelasayt oo ka qaadan ciidamada dowladda iyo weliba hanqamisoo meelasaytana iyo ku saareen dhaqdhaqaaqa dagaalyahanada al-shabaaba madawiinaga waare iyo weliba wakiilka qaramada midoobe ee james iswen oo kulumeen marlamaad bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkungning haya magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxaa shalay booqday wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james iswan oo halkaa kula kulmay madaxweynaha hirshabelle iyo xubno ka tirsan maamulkiisa kulanka ayaa lagu hadlay dardargelinta iyo ka faa'iidaysiga mashaariicda horumarineed ee u n-ka iyadoo wafdiga uu qaybka ahaa wakiilka midooda afrika ee soomaaliya ambasador francisco mandera ergeyga xogyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ballan qaaday inay caawin doonaan dadka fataxaaduhu ay saameeyeen sidii noloshooda dib u maarayn lahaayeen madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi gwaare iyo wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa horaantii bishii oktoobar ee sanadkan ku kulmay magaalada muqdisho waxayna ay ka wada hadleen sidii deegaanada hirshabelle loo gaarsiin lahaa horumar socdaalka wafdiga qaramada midoobey ayaa imaanaya xilli dhowaan deegaano ka tirsan maamulka hirshabelle ay ku dhufteen fatahaado geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo burbur hantiyadeed iyadoo haatan meelaha qaar laga dareemayo weli burburkii ka dhashay fatahaadii
dhaqdhaqaaqa dagaalyahanada al-shabaab yo sheegdi intii geeka weerar hiraabti hora al-shabaab yoo ka qaadan saldhigga ciidamada kenya iyo kaleyin aaqaarka gaarasa oo meelasaytana iyo ku qobsadan hubyo waliba qasnad iidan warkanha kubahiya al-shabaab yo waliba laka sheegay dagaalkii usukuri deegaanka dhigiise oo soddon kilomitirna gaarase meelasayta iyo anjarta ciidamada al-shabaab iyo kula wareegan han kenya oo meelasayta saldhigga lahaye al-shabaab ee sheegday intay ciidamada kenya deegaanka sayta saldhigga iyo kurooren markii meelasayta dagaalka ku qarahi waliba oo sheegana intii meelasayta ku qaadan hubkii ciidamada kenya yookalahayti amaanyaale saldhiggaasiitiya deegaanka dhigiisa sidiyoo sheegan al-shabaab warbaahintiya taagaraas al-shabaaba iyo sida oo kaleta qortay inta ciidamada al-shabaab marga saldhiggaasiitiya qubsidana kureed meelasiiti iyo dabqubsiyan haruun shirkada safaricom oo yeelakalahay deegaanka sayti sidii iyo sheegan shirkada sayti intiya lahayti dowladda kenya al-shabaab iyo weliba weerar ku dhanka ciidamada kenya iyo kujeysaasa gobolada soomaaliya iyo maamulaasa kenya welibana dhowr jeer iyo qarxayo miine iyo kadila saraakiila ku tirsanaya ciidamada kenya akhyaarays runka warkasinkoyahay weliba idaacadda warsan ee haruntiya beledka tanbaydhaba eedan yaa laku helay kiilku qaadistii donald trump oo awoodna yaan lahayti xafiiska suhun usun adeegsidaaya waanaya ku midata haddhaafa sida lakasheegi warbixin yoha saaran guddiga baaritaanka kasuubayaya madawiinaga maraykanka madawiinaga weliba us adeegsaa siyaasadiya kasalaysanta shaksiyaada omilasiti iyo dano ee qaranka maraykankana silakuhusi sida lakuhusi warbixinta muhiimka eh oo lahandiri manka kore ee wakiilada maraykanka sidoo kale welibaa la sheegay intii isu sheegaya fargelin diblomaasiyadeed isuku dalbadi si sulanqaabiyo kureed suusankabaha lamada kun iyo labaatanka sida lakuhusay qoraalka ujeedka warbixintan iyo weliba yeeta intii xafiiska sayti laku saara madawiinaga taraama welibaa taraama isu beeniyay intii isu khalad isu kasoobaya welibana baaritaanka laka tilmaamaya ama baaritaanka saydiisu ka tilmaamaya koo qalad ee warkay hamiinama akhyaaray hilowsin kula socoteen idaacadda warsan ee baydhabo surunkun yaninka dhonye warka welibaa saaray wadaykay maxamed cabdiraxmaan cabdulla maleele akhyaarta oo kale geebkaadateen ku mahadnage ano maxamuudaasina soo siyaaye intuu warkun warramada reedon kulamana nabadgelyo